bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala kitaabu badi lwaxyi waxyigii bilaabashadiisii wixii ku soo arooray ayuu kitaab yahay qaala shaykhu alimaamu alxaafidu abuu cabdillaahi moxamed bn ismaaciil bni ibraahim bni almugiirati albukhaariyu raximah llahu tacaala baabu kayfa kaana bad-u lwaxyi ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam baabu bayaani kayfa kaana bad-u lwaxyi waxyiga bilaabashadiisa sida uu ahaa caddayntiisii ay u baab yahay ilaa rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam oo ugu bilaa uu loo waxyooday rasuulka sala allahu calayh waali wasalam wa qowliillaahi wa macnaa o baabu macnaa qowliillaahi jalla dikruhu qowlka alla subxaanahu wa tacaala macnihiisa ay u baab yahay innaa awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa ilaa nuuxin waannabiyiina min bacdi ilaahay uu sidaa yidhi innaa anagu awxaynaa ilayka adaanu kuu waxyoonnay kamaa awxaynaa saanu ugu waxyoonnay ilaa nuuxin nuux intii ka ah iyo wanabiyiina nebiyadii min bacdihi isaga ka gadaashiisa marka baabun waa bannaan tahay baabu kayfa kaanana waa bannaan tahay ayb baabun haddii la yidhaahdo ay haadaa kani baabun baab weeyaan kayfa kaana bad-ulwaxyi haddii kaloo baabu kayfa kaana bad-ulwaxyi la yidhaahdo baabu bayaani kayfa kaana bad-ulwaxyi kayfiyada waxyiga u bilaabashadiisa nabiga loogu waxyooday sala allahu calayh waali wasalam caddayntiisii ay u baab yahay wa qowlillaahina wa macnaa qowlillaahi in loo soo qadaro yaa fiican oo baabu bayaani qowlillaahi waa laga fiican yahay dheheen culummada oo in la yidhaahdo ilaahay qowlkiisa caddayntiisa isaga abcadba qowlka alla subxaana wa tacaala laakiin qowlka alla macnihiisa waa la fasiri karaa waa la dhihi karaa wa macnaa qowlillaahi in la dhaho baabu bayaani qowlillaahi waa laga fiican wuxuu ku bilaabay marka alimaamu albukhaari kitaabkiisa bad-ulwaxyi maadaama waxa uu gelaayay ay waxyi tahay culuumta uu soo wado dhanna culuum waxyi ku timid ay tahay yaa marka uu kitaabkaas ku bilaabay intaaanu dahaaro iyo wax kale aanu gelin waxaa kale uu markaa baab ka dhigtay waxyiga bilowgiisii siduu ku bilowday iyo aayaddan innaa awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa macnaheeda inuu ishaaro uu tilmaamo iyada laftirkeeda marka aayadda kayfiyada waxyiga uu ku imaan jiray tilmaamayso wax ka tilmaamayso maxaa yeele aayadda waxaa lagala baxayaa sidii nebiyadii hore loogu waxyoodoo kale isagan in loogu waxyooday qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaana alxumaydiyu cabdullaahi bni zubayr huwa cabdullaahi bni zubayr abu bakr alxumaydi mansuubun ilaa xumaydi bni qusaama ayaa loo nisbeeyey khadiijo ayuu ku nasab yahay wahuwa imaamun kabiirun musanif raafaqa shaaficiya fi طalabi can ibni cuyayna shaaficigu wuxuu la rafiiqtamay ibnu cuyayna inay cilmiga ka wada dalbaan markii dambena isaga ayuu baraacay ilaa masar iyo u raacay fiqiga ayuuna ka qaatay alimaamu shaafici ilaa uu markaa maka ayuu kusoo laabtay markuu shaafici dhintay sanadku markuu ahaa laba boqol iyo sagaaliyo toban ayuu dhintay ayb waana awalu shaykhin lilbukhaariyi fii saxiixihi kowa cabdullahi bni zubayr alxumaydi qaala xadaanaa sufyaan wahuwa bnu cuyayna sanad maki ah haddii sufyaan lagu idlaaqo ama la ibhaamiyo nasab mansuub aan laga dhigin ibnu cuyayna qaala xadaanaa sufyaanu wahuwa bnu cuyayna qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin alansaariyu wahuwa shaykhu malik yaxya bnu saciidin alansaari qaala akhbaranii moxamed bnu ibraahim altaymiy annahu samica calqamata bna waqaasin alleyfiy yaquulu samictu cumara bna alkhadaab ayaan maqlay radia allaahu canhu cala almimbari mimbarka korkiisa qaala yacnii inuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay innama alacmaalu binniyaati innamaa wax kale maahane alacmaalu acmaasha tasixu way ansaxaysaa binniyaati bay ku ansaxaysaa ama muctabaratun acmaasha mid ictibaar loo yeelo waay binniyaati a loogu yeelaa ayb wa innamaa likulli imri'in qof kastaa waxaa u sugnaaday uu leeyahay uun ma nawaa wixii uu niyeystay faman kaanad qofkay tahay hijratuhu hijradiisu ay ahaatay ilaa dunyaa adduunyo yusiibuhaa uu soo kasbanayo aw ila imra'atin ama haweenay yankixuhaa uu nikaaxsanayo fa hijratuhu hijradiisa ilaa maa haajara ilayhi shaygaa markaa waxaa u hijrooday yay tahay hijradiisuna xadiidkan marka wuxuu ku bilaabay macruufka oo inama alacmaalu binniyaad oo kutub badan lagu bilaabo culimmadana ay yidhaahdeen qadarkiisu ay aada u weyneeyeen ilaa qaarkood ay yidhaahdeen toddobaatan baab ayuu galaa sida imaamu shaafici uu yidhi qaarna ay soddon baab ayuu galaa ay yidhaahdeen marka niyada in la wanaajiyo oo isaga laftirkiisa kitaabkan uu sannifayo niyo inuu ku sannifo uu niyadii isla socodsiiyo ayuu ugu bilaabay ayaa la yidhi inama alacmaalu binniyaati inamaa wax kale maahne alacmaalu acmaashu binniyaati yani tuctabaru ama tasixu wayba ansaxaysaa binniyaati bay ku ansaxdaa niyaadka acmaasha marka niyada u baahanna waa acmaasha tamyiizka u baahan oo ama caado iyo cibaado lakala soocayo u baahan ama cibaado iyada lakala soocayo u baahano farad iyo sunno oo kale si loo kala sooco kuwa u baahdo ayaa badanaa niyada loo niyada laga fiirinayaayo ay ku ansaxaysaa niyo la-aan aynan ansaxaynin laakiin acmaasha kaleo iyada ama bidaatiha iyada daata ahaanteeda loola qasdaayo si kalena aan ku dhici karin oo ama ixtimaal ama tamyiis aan u baahnayn kuwaas ayagu niyo uma baahna sida qofku inuu ammaanada celiyo oo kale iyo shaygii isagu markaas uu halleeyey inuu damaano markuu damaanayo niyo inuu la yimaado shardi ma aha maxaa yeelay isagu wax laga kala soocaa ma laha niyada wixii sooc geli karo oo tamyiis uu geli karo ayaa ayay ama shardi ama rukni u noqotaa laakiin ajarka dabcan waa ku xiran yahay ruuxu haddii acmaal isagu halsi un u dhacdo tamyiisi waxba aan u baahnayn hadduu samaynaayo laakiin niyo uu ku sameeyo niyadaas marka ajarka ayuu uga helayaa laakiin acmaashu inay xasisho noocaas kuwa ah bilaa niyo way dhacaysaa wainamaa likulli imri'in qof walbaahi waxaa u sugnaaday maana waa wuxuu niyeystay oo niyadiisa uu leeyahay yacnii qofka camalkiisa xukunkiisa niyadiisa ayuu ku xiran yahay faman kaanat hijratuhu hijradiisu qofkay ahaatay ilaa dunya adduunya yusiibuhaa meeshaan marka bukhaari faman kaanat hijratuhu ila allaahi wa rasuulihi fa hijratuhu ila allaahi wa rasuulihi riwaayadan halkaan isagosaan kuma keenin qaybtan dambe unbuu marka ka soo qabtay faman kaanat hijratuhu ilaa dunyaa yusiibuhaa aw ila imra'atin haweyne yankixuhaa ou nikaaxsanayo fa hijratuhu ilaa maa haajara ilayhi meeshaan marka waxay yidhaahdaan xadiidkan wuxuu ku yimid nin isagu haween umu qays la yidhaahdo la u hijrooday darteed oo intay inuu guursado uu rabay yay waxay tidhi ilaa aad soo hijrooto ma i guursanaysid markaasuu soo hijrooday marka culimmada qisadu waa jirtaa bay dhahaan laakiin sababka uu nebiga xadiidka u keenay ma ahayn qisada sidaasmarka sabab ma looga dhigi karo sababu wuruud laakiin ninkaas inuu nin jiro ahaa waa jirtaa iyada waxaa kaley meeshaan marka uga hadlaan culimmada qofka camal haddii uu niyeysto niyadiisana ay wax kale ku darmaan oo ay dheehaan xaalku sidee noqonaa wuxuu yidhi wa amaa idaa nawa alcibaadata hadduu cibaado niyeysto wakhaalad ahaa shay-un shay ou dheeho mimaa yugaayiru likhlaasa wax ikhlaaska doorinayo faqad naqala abuu jacfar ibnu jariir altabariyu can jumhuuri salafi ana alictibaara bilibtidaa ibnu jariir wuxuu salafka badankood ka soo naqliyey waxa bilaabashada un in laga feeriyo fain kaana ibtidaa'uhu lilaahi khaalisan markii hore ilaahay hadduu khaalis uga dhigay bilaabashada hore lam yadurahu ma dhibaayo maa carada lahu bacda daalika wixii usoo banbaxo min icjaabin aw gayrihi waxyaabahaas ah meeshaa hore unbaa laga fiirinaya waxaa kale ahlu cilmiga ay ugaga hadlaan meeshaan niyadu shardi miya mase waa rukni ayb intaba marka mid kastaana qole ayaa yiri ayaa dhaheen waxaa kaloo laga hadlaa niyada iyo ikhlaaska waxa u dhexeeyo ikhlaaskii niyada ayuu soo hoosgelayaa maxaa yeelay acmaashan quluubta laga sameeyo iraadaadka iyo niyaadka iyo yaa ikhlaasku uu ku dhex jiraa ayb oo marka niyadu salaadda haddaadba niyeysato intii loo baahnaa aad la timaado laakiin ikhlaaska oo wax kaa noqdo waa laga yaabaa salaaddu inay iska ansaxdo laakiin ajarkaagii iyo waxaagii inaad ku weyso xadiidkan marka xadiid aada macruuf u ah weeyaanoo sharxiisu meelo fara badan lagu ku yimaado qaala xadaanaa cabdullaahi bni yuusuf wahuwa atiniisiyu cabdullaahi bni yuusuf atiniisi waa saaxibu alimaam maalik yaxya bnu maciin waxa uu yidhi ahbatu man rawaa yani can maalik fi lmuwaa yani muwaa cid ka warisa imaam maalik kan ugu ahbatsan waayo buu yihi cabdullaahi bni yuusuf atiniisi ayb qaala ahbaranaa malikun wahuwa maaliku bnu anas imaamu daari lhijra wa axadu alama alarbaca can hishaami bni curwata can abiihi abihi marka curwatu bnu zubayr weyaan curwatu bnu zubayr bni alcawaam cabdullahi bni zubayru la dhashay alfuqahaau sabca ayuu ka mid ahaa toddobada fuqahaa oo madiine iyagu markaas joogeen oo cilmigana ka faafi jiray aadna masaa-isha fiqhiga iyo looga soo qaato ayb waxay ahaayeen marka toddobo abu hal ayaa khilaaf ku jirjiraa abuu bakr ibnu cabdiraxmaan ibni hishaam oo marna layidhaah isagaa toddoba ku ah marna abuu salama toddoba ku ah la yidhaahdo abuu salamata bnu cabdiraxmaan marna saalim la yidhahdo saddexdoodaas baa qowlal ku kala jirjiraan inta kale marka saciid ibnu lmusayib iyo curwa iyo qaasim ibnu maxamed ibn abi bakr iyo khaarije iyo cubaydullaahi almascuudi iyo raggaas weeyaan can caaishata um lmuminiina radia allaahu canha ana alxaaria bna hishaam alxaarit bni hishaam camru bni hishaam abuu jahl walaalkiis ana alxaaria bna hishaam radia allaahu canhu sa'ala rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam nebiguu su'aalay faqaala waxauu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow kayfa sideebou kayfa ya'tiika alwaxyu waxyiga sideebuu kugu imaanayaa faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi axyaanan kolalka qaar ya'tiinii ey ya'tiinii axyaanan mararka qaar wuu ii imaanayaa mithla salsalati aljarasi gambaleelka dhowdhowdiisa isagoo sidaasoo kale ah ayuu ii imaanayaa mararka qaar waa sawdka marka birta gambaleelka markay isku dhacdhacayso ay bixiso wa huwa isaguna markaa ashadduhu kan ugu daran weeyaan calaya aniga korkeyga mid ku darnaansho badan oo marka wahuwa ashadduhu calaya waa markuu iigu darnaansho badan yahay waxaa laga qaadanayaa mar walbo waxyigu nebiga inuu ku darnaay korkiisa sala allahu calayh waali wasalam laakiin markan uu ugu darnaansho badan yahay waxa marka ta'hiirka uu samaynayo dartiisa inaa sanulqi calayka qowlan haqiilan mar walba marka waa culus yahay waxyiga wa huwa isaguna ashadduhu weeyaan kan ugu darnaan badan calaya ani korkeyga fa yafsimu wuu go-ayaa canii xaggaygu ka go-ayaa kelmaddan marka saddex qaab ayaa loo dabdiyey fa yafsimu waa loo dabdiyey oo yacnii wuu go-ayaa fa yufsimu oo afsama laga bixiya markaas waxaa kaloo loo dabdiyey fa yufsamu mabni lilmajhuul laga dhigo waa la goynayaa canii xaggaygaa laga goynaya intaba dabdi saxiixa waa saddexdan fa yufsamu canii xaggaygaa laga goynayaa waqad wacaytu anoo markaas weeleeyey canhu xaggiisa aan ka weeleeyey maa qaala wixii uu yidhi malagii ii waxyoonayay ayb wa axyaanan kolalka qaarna yatamahalu lii waa isuksoo isu kay soo ekaysiiyaa almalaku malaga ayaa isu ekaysiin ii sameeyo rajulan yacnii nin ahaan nin ekaanshadiis oo kale ayuu isuukay soo ekaysiiyaa fa yukallimunii wuu ila hadlayaa fa acii waan weelaynayaa markaa maa yaquulu waxa uu dhahayo ayb maalan marka ay yatamahalu tamahula rajulin nin isu soo ekayntiis oo kale ayuu isuukay soo ekaysiiyaa fa yukallimunii wuu ila hadlayaa fa acii waan weelaynayaa maa yaquulu waxa uu dhahaya markaa qof ayuu iska soo dhigaa markaasaa waxa uu dhahaya ayaan xifdiyaa waa dixya ayuu isu soo ekaysiin jiray qaalat caaishatu radia allaahu canha waxay tihi caaisha walaqad ra'aytuhu waan arkaayay yanzilu calayhi isagoo uu ku soo degaayo alwaxyu waxyiga fi lyowmi maalinta dhexdeeda ashadiidi albardi qabowgeedu uu daran yahay fayafsimu canhu wuu ka go-aayay xaggiisa waxyigii wa ina jabiinahu iyadoo dhafoorkiisu layatafasadu uu ka dareerayo aa dareeraayo caraqan yani dhidid ahaan uu dareerayo ayb dhafoorkiisu dareerayo caraqan min jihati caraqin uu ku dareerayo ayb wa ina jabiinahu jabiin marka waa dhafoorka labadaas geeska madaxa yacni foolka hore labadiisa geesood ee madaxa timaha madaxa galo ayaa la yidhaha waa dhafoorka wa ina jabiinahu dhafoorkiisana layatafasadu uu dareerayo caraqan dhidid uu dareerayo marka uu ku dareerayo xadiidkan marka bacdi al-a'ima waxay ku daraan min musnadi alxaarif ibni hishaam sida hadda uu noogu qoran yahayna saasoo kale oo caaisha radia allaahu canha waxay ka warinaysaa ana alxaarif bna hishaam radia allaahu canhu sa'ala rasuul allahi bay leedahay marna isagoo waxaa jiro can caaishata cani alxaarif ay toos uga warinayso marna waxay ku daraan musnadka caaisha oo caaisha inay xadiidka warinaysay ka dhigaan intuba marka waa jiraan waa u yimid markay caaisho warinaysana waa mursal saxaabi inuu yahaa laga yaabaa ayb xadiidkan marka macnihii uu u tarjamtay ayuu waafaqsan yahay maxaa yeeley waxaa ku jirto nebiga in la su-aalay sida uu waxyiga ugu yimaado ayb waxyigana waxaa weeyaan iclaamun bisharci qofka oo markaa sharciga la ogeysiiyo loogu waxyoodo sidaas ayb macnihiisa marka sharciga ama istilaaxiga saasuu noqonaya qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr wahuwa yaxya bnu cabdillaahi bni bukayr yaxya bnu cabdillaahi bni bukayr xadiidkiisa waxay ka hadleen uu ka warinaya imaam maalik oo samaacuhu can maalik kalaam iyo hadal ayaa ku jiro riwaayaatkiisa leyt ibnu sacadna waa mustaqiim imaamu lbukhaarina sida badan yaxya bnu bukayr markuu ka warinayo riwaayaadka leyt u keena hadda waa arkaysaanoo qaala xadaanaa leyt buu leeyahay yaxya bnu bukayr waa abu zakariya yaxya bnu cabdillaahi bni bukayr alqurashiyu almakhzuumiyu wulida sanata hamsin wahamsiina ayb wa mia yaa la dhalay imaam maalik ayuu muwadaayo wax ka maqmaqlay inkastoo samaaciisa imaam maalik wax laga sheegay leyt ibnu sacadna aad buu uga wariyey qaala xadaana leyt wa huwa leyt bnu sacad alfahmi imaamu ahli misra sagaashan iyo afartiiba u dhashay biqarqashanda ayuu ku dhashay min acmaali misra wa kaana faqiiha misra wa muxadihaha wa ra'iisaha yani xagga cilmiga iyo waman yaftakhiru biwujuudihi liqliim masaarida masar dhan qofka ay ku faanaan buu ahaa marka waa ninkay yidhaahdeen wuxuu ahaan lahaa fiqigiisa aad buu usoo daahiri lahaa lowlaa yani ardaydiisa aysan yeelin yani aynan ku tacadi lahayn imaam maalik ardadiisaa soo bixisay dhahaan isagana marka arday saasa ma uunan helin marka calaa kullin marka kutubu sita waa ku jira xadiidkiisa waana imaam oo faqiiha abuu jacfar ilmansuur baa wuxuu doonay inuu masar u dhiibo waa diiday marka inuu xilkaas qabto qotobaaaniyohantiibuu dhintay can cuqaylin wa huwa cuqayl bnu khaalid alayliyu maxamed ibnu shihaab azuhri buu ka badsaday ninkan asxaabu azuhri ragga ugu waaweynoo ku jira can cuqaylin wahuwa cuqayl bnu khaalid alayliyu can ibni shihaabin ibni shihaab azuhri moxamed ibni muslim ibni cubaydillaahi ibni shihaab azuhri ayaa la yidhaha asaaniidda way ku dul wareegtaa can curwata bni zubayr can caaishata um lmu'miniina annahaa qaalat waxa ay tihi awalu maa budi'a bihi rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalama wixii ugu horreeyo lagu bilaabay rasuulka sala allahu calayh waali wasalam oo min alwaxyi waxyiga ah alru'ya asaalixatu ayuu ahaa ru'yada hagaagsan oo wanaagsan fi nnowmi hurdada uu ku dhex arkaayo fa kaana wuxuu ahaa nebigu laa yaraa inuusan arkaynin ru'yaa ru'yo ilaa jaa'ad way imaanaysay mila falaqi subxi ilaa jaa'ad way imaanaysay majii'an imaansho mila falaqi subxi subaxa dhambalankiisa oo kale imaatin ah ayay u imaanaysay yacnii sida uu waagu markuu baryahay u kala dhambalmo u dilaaco sidaa waagu uu u cadyahay ayay ru'yadiisana waaqiceedu uu u imaanayay fa kaana wuxuu ahaa laa yaraa inuusan arkaynin ru'yaa ru'yo ilaa jaa'at way imaanaysay ru'yadaasi mila falaqi subxi majii'an ayay imaanaysay imaatin oo mila falaqi subxi ah waaga yani kala waabarka subaxa dilaaciisa oo kale ayay u imaanaysa uma markaa dabadeed xubiba ilayhi waxaa la jeclaysiiyey alkhalaa'u kelinimada ayaa la jeclaysiiyey yanii dadkii markaas joogay inuu gaar uga baxo keligiis marka u gaar u ahaado taasaa la jeclaysiiyey marka waxay dhaheen meeshan culammada waxaa laga qaadanayaa khalwada iyo cuslada fadliga ay leedahay qofku inuu gaar dadka uga baxsanaado mukhaaladadooda marka uu ka baxo laakiin waa goorma waa haddii marka dadka dheehidooda iyo khuldadoodu hadday diintiisa dhib u keenaysa oo ilaa haddii kale oo dadka markuu ku dhex jiro oo isna ka faa'iidaysanayo iyagana u faa'iideynayo jumcadii jamaacadiina uu meeshaa ku dhex ooganayo dadkaas oo acmaashii diinta uu dadka la qabanayo la samaynayo markaasoo kale marka khuldada ayaa fadli badan hadba marka xaalka iyo waxay ku xiran tahay qofka diintiisa midii markaas u fadli badan madaakisha shaydaanka oo qofka ka soo galana madkhal ka mida waxaa weeyaan dadka dheehitaankooda mukhaaladada badaan oo qofka haddii uu badsado dheehitaanka dadka waxaa laga yaabaa marka in meeshaas ay uga timaado shaydaanka uu ka soo galo ibnulqayim ikaafatulahafaanka sida uu ku sheegay wa kaana yakhluu wuxuu ahaa inuu ku khaali noqonayo ku keli noqon jiray biqaari xiraa godka xiraa la yidhaahdo qaari xiraa marka waa god macruuf oo buur dheer oo macruuf ah oo maka ku taallo la yaqaano ila al aana marka calaamaysan oo wax la yaqaano lix boqol iyo soddon iyo xoogaa mitir dhulka ka sarreysa waxaa weeyaan marka wakhti dheeray qofka ku qaadanaysaa inuu fiinteeda kore uu tago ama uu godkii meeshii rasuulka sala allahu calayh ali wasalam uu geli jiray inuu gaaro waa aad bay ugu culus tahay waxaa laga yaabaa marka ku dhowaad afartan daqiiqo meelahaas inuu kor uu sii socdo qaaru xiraa marka waa macruuf wa kaana yakhluu biqaari xiraa ayuu ku khaali noqon jiray ku gooni noqon jiray fayataxanathu wuu ku cibaadaysan jiray fiihi godka dhexdiisa wa huwa taxanuskuna atacabudu weeyaan cibaadaysi mudraj waa marka kelmadan wahuwa tacabududaas waa mudraj oo tafsiir ku timid oo xadiidka dhexdiisa timid zuhri baana iskale siday culammada xadiidka ay dhaheen fayataxanatu wuu ku cibaadaysanayay fiihi godka dhexdiisa wahuwa tacabudu weeyaan taxanuskee allayaaliya habeenno ayuu ku cibaadaysanayay dawaati alcadadi tira u saaxiiba qabla an yanzica intuusan kasoo intuusan u soo noqonin ilaa ahlihi ahelkiisa wayatasawadu wuu sahay qaadanayay lidaalika arrinkaasna waa u sahay qaada jiray qabla an yanzica ay qabla an yarjica intaan usoo noqonin ilaa ahlihi ehelkiisa intuu ehelkiisa usoo yani aan usoo noqonin ayaa halkaasuu ku cibaadaysanaya wayatasawadu waa sahay qaadanayay lidaalika arrinkaabuu u sahay qaadanayay uma yarjicu waa noqonayo ilaa khadiijata khadiijo ayuu u laabanayay fayatasawadu limilihaa intii oo kale ayuu haddana usoo sahay qaadanayay saasuu ku socday marka xataa jaahu intuu u yimaaday alxaqu waxyigii intuu u yimid alxaqu marka ay amru lxaqu arrinka xaqa waa waxyiga marka waxyu nubuwa nebinimada waxyigeeda intuu uga yimaado ayb wa huwa isaga oo fii qaari xiraa ku sugan godka xiraa isagoo ku sugan ilaa uu waxyigii nubuwada uga yimaado fa jaa'ahu lmalaku malagii baa u yimid faqaala waxa uu yidhi iqra aqri malagii marka waa jibriil malagan malag la yaqaanow faqaala waxa uu yidhi iqra akri qaala waxa uu yidhi maa ana anigu maahi biqaari'in kuwax akhriyo qaala fa akhadanii wou i qabtay faqadanii waa i duuduubay xataa balaga minii oo waa isukay qabtay waa imajuujiyey xataa balaga minii ilaa u xataa balaga intuu qabashadaasi ay gaarsiisay minii aniga aljahda tabarteyda ay igaarsiisay ilaa qabashada ay tabarteydii igaarsiisay meesha igu dambeysay tabar iga ahayd ilaa ay iga gaarsiisay aljahda iyo aljuhda waa loo dabdiya aljuhduna waa loo dabdiyaa oo in markaa xataa balaga aljuhdu minii uma arsalanii waa isii daayey faqaala waxa uu yidhi iqra akri qultu waxaan idhi maa ana biqaari'in fa akhadanii waa i qabtay faqadanii taaniyata mar labaad buu haddana u iqabqabtay xataa balaga mini اljahda uma arsalanii faqaala qara faqultu maa ana biqaari'in faakhadanii faqadanii اhaaliata markii saddexaad ayuu haddana isukay qabtay uma arsalanii waa isii daayey faqaala waxau yidhi iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakram marka nubuwadiisii baa bilaabatay waxay ku bilaabatay iqra' oo waxaa la yidhahdaa rasuulka sal ll ly slam nubi'a biiqra' wa ursila bilmudathir hadda marka tan nebinimay sheegaysaa risaalo looma dirin marka farajaca bihaa rasuulullaahi sala allahu calayh aali wasalam nebiga wuu la soo laabtay yarjufu isaga uu markaa boodboodaayo fu'aaduhu qalbigiisa uu boodboodaayo fa dakhala calaa khadiijata binti khuwaylidin ayuu usoo galay radia allaahu canha oo markaa xaaskiisii ahayd faqaala waxa uu yidhi zammiluunii zammiluunii iduuduuba iduuduuba fazammaluuhu way duuduubeen xataa dahaba canhu ilaa uu ka tegey xaggiisa alrawcu argagixi faqaala likhadiijata khadiiju wuxuu ku yidhi wa akhbaraha alkhabara sheekadiina markuu u sheegay laqad khashiitu waan cabsaday calaa nafsii nafsadeydan u cabsaday markaa rasuulku sala allahu calayh ali wasalam wuxuu is yidhi waxaan wax ku dhibaayo amay yihiin nafsadeydan u cabsaday buu yidhi faqaalat khadiijatu khadiijo waxaay tidhi kalla yacnii arrinku sidaa maaha ka joog wallaahi baan ku dhaartay maa yuqsiika allaahu ilaahay ku hoojin maayo abaddan weligaa ilaahay kuma hoojinayo sababta marka ay cuskatay waa kana innaka latasilu raxima meeshaan marka culammada waxay yidhahdeen waxaa laga qaadanaya qofku hadday arrin uu ku soo kordho qofka uu is leeyahay naasix buu kuu yahay caqlina u saaxiiba waxna ku tari talana ku dari karo oo tala markaa ku beerin karo inuu wixiisi u sheegto ayb ee qof walba aanu u sheeganin marka waxay tidhi innaka adiga latasilu araxima qaraabada ayaa xiriirisaa wa taxmilu alkalla qofka caajiskaana waad xambaartaay waa qaadaa alkalla waa qofka marka aan waxba qabsan karinoo caajiska agoonka iyo qofka daciifka iyo kuwayaalkaas waay waad qaadaayo mas-uuliyadoodaad dhabarka saaranaysa ayb wa tuksibu almacduuma wa tuksibu waad u kasabtaa almacduuma ay ilmucdima midka faqiirka ah khaaabi marka wuxuu yidhi almacduum huwa almucdim ayaa laga wadaa qofka wax weysan ee faqriga ee waxba aan haysanin kaasna waxbaad usoo kasabtaa waxa aanunan haysanin ayaa u keentaa ood usoo kasabtaa ay tucdi nnaasa dadkaad siisaa maa laa yajiduunahu hadii si kale loo fasirada wa tuksibu almacduuma waxaad kasabtaa oo dadka u kasabtaa almacduuma shayga ay la-yihiin oo iyaga agtooda ka maqan wa taksibuna waa loo dabdiye wa taqri dayfa wa taqrii waad soortaa addayfa martiga wa tuciinu waa kaalmaysaa calaa nawaa'ib alxaqi xaqa waxyaabihiisa soo gudboonaado xaqa kuwiisa waxyaabihiisa soo gudboonaado ayaad ugu kaalmaysaa dadka meeshaan marka watuciinu calaa nawaa'ib alxaqi xawaadis ilxaqi abuu shaama wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha kitaabu lmuqtafaa xadiidkanuu ku sharxaa kitaab dhan waayo xadiidkan keliya ayuu ku sharxaa waa madbuuc abuu shaama kitaabkiisaas wuxuu ku yidhi wa hiya maa yanuubu alinsaana min khayrin aw sharin nawaa'ibtu waxaa weeyaan waxa insaanka la soo gudboonaado oo khayr ama shar ah wa araadad hiya khadiija iyada markaa waxay doontay hunaa meeshaan nawaa'ib alkhayr khayrka biskuwiisa dadka la soo deriyo oo la soo gudboonaado marka waxay tidhi falihaada jacalatku waxay ka dhigtay marka muciinan calayha mid umuurahaas khayrkaa dadka ku kaalmeeyo wa cabarat canha binawaa'ib alxaqi ayayna ka cabirtay xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa dadka waxyaabaa kusoo kordhaya waxaa kusoo kordhaya ama waa shar ama waa khayr inta khayrka in dadka lagala shaqeeyaa la rabaa marka inta sharta ana in laga joogo haddii dadka laga celi kara laga celiyo haddaan laga celin karinna qofka uu ka haysta gacantiisa wixii khayre markaas yaallana in dadka lala qabto cid allaale cidday doonta ha ahaato fanalaqat bihi khadiijatu khadiijo way la tagtay rasuulkii bay la tagtay sala allahu calayh waali wasalam xataa atat bihi marka sifaadkan waxay culimmadu yidhahdaan abuubakarna waa lahaa isagana oo markii ninkii abuubakaroo gurigiisa meel intuu ka samaystay waab ugu tegi doonaa xadiidkeeda ayaa salaaddii meesha ku tukanayo qiraa'adii qur-aanka ku akhrinayaa yaa dhibtay marka quraysh markaasay ka saareen magaaladii maka isagoo markaa dhibkoodii ka tegey meel dhexe sii socda ayaa nin markaas ku hor yimid maxaa kugu dhacay markaasuu yidhi qoomkaagiyaa iga soo saareen magaaladii markaasuu yidhi adoo kale lama soo saaranna keen anaa magangeliyo ku seenayo soo bax maxaa yeelay innaka la tasilu raxim wa taxmilu lkalla intaanoo kale isaguna yidhi marka abubakar dabeecadahaas isaguna lahaa radia allaahu canhu fainalaqat bihi khadiijatu wayla tagtay xataa aatat bihi waraqata bna nawfalin ilaa ay kala timid ibni asad ibni cabdilcuzaa ibna cami khadiijata ahaa khadiijayna adeerkeed wa kaana imra'an wa kaana waraqa wuxuu ahaa imra'an qof tanasara fi ljaahiliyati jaahiliyadii waqtigii qabla alislaam nasaaroobay wa kaana yaktubu alkitaaba wuxuu ahaa inuu qoraayo farta alcibraaniya alkitaaba yani waxaa weyn hadda farta farta cibraaniga ayuu qoraayo fayaktubu min alinjiili injiilka ayuu ka qoraayey bilcibraaniyati buu ku qoraayey luqada cibraaniga maa shaa allahu intuu alla doono an yaktuba inuu qoro wa kaana shaykhan buu ahaa oday kabiiran weyn qad camiya indhabeelay faqaalat lahu khadiijatu khadiija waxay ku tiri yabna cammi in adeerkeeyo ismac min ibni akhiika walaalkaa wiilkiisa bal wax ka maqal wiilkan aad adeerka u tahay yacnii warkiisa dhegayso faqaala lahu waraqatu waraqa wuxuu ku yidhi yabna akhii adeer maadaa taraa maxaad arkaysaa maxaa aragtaa fa akhbarahu rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga uu u sheegay khabara maa ra'aa wixii uu arkay warkiisiiba u sheegay faqaala lahu waraqatu waraqa wuxuu ku yidhi haadaa kan aad aragtay annaamuusu weeyaan sirta kii u saaxiibka ahaa ayb annaamuus waxaa la yidhaha saaxibu siri khayr ha loo siraysto ama shar ha loo siraysto labadaba laakiin meeshan marka waxaa laga wadaa saaxibu assiri fi lkhayri ayaa loo jeedaa hadda meeshan ayb oo waxay yidhaahdeen annaamuusu saaxibu siri ilmelik boqorka ninku uu sir warramo ayaa la yidhahdaa yuqaalu namasa yanmisu namsan idaa katama asira wa naamastuhu munaamasatan idaa saarartahu haddii aad la siraysato qofka yacni marka naamuusku waa qofka boqorku sirtiisa uu ku siraysto oo u dhiibto ayaa la yidhaahdaa ayb jibriil marka annaamuusaa loo bixiyey waxaa loogu bixiyey baa leeyihiin ibnu abushaama uu leeyahay waxyigii ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisii ka imaanaya isaga loo sheegay malaa'igta isagaa laga qaatay oo ilaahay ka doortay markaasuu waxyigaas buu u warramay isaga keligiis kaanna marka sirtii in isaga loo dhiibay isagaa marka rasuulkii gaarsiinaya bacdi ahlilcilmina waxay dhahaan annaamuus saaxibu siri alkhayr jaasuuskana waa saaxibu siri shari saasay ku kala socsoohaadaa kani annaamuusu weeyaan sirta kii u saaxiibka ahaa weeyaan alladii nazala allaahu ilaahay uu soo daadejiyey calaa muusa uu ku soo daadejiyey marka calaa ciisa muxuu u dhihi waayaa la yidhi marka isaga waaba nasraani buuba ahaaye muuse muxuu u sheegayaa waxay yidhaahdeen marka nasaarada iyaga waxay qabeen ciise waxa uu helo iyo macaariftiisa iyo culumtiisao dhan wax yacnii xag alle kagawax kaga yimid yacnii aan waxyi ku imaanin inay tahay maadaama ay ka ictiqaadsan yihiin qayb isaga ka mida laahuutiye iyo naasuutiye wax la dhahay aaminsan yihiin laahuutiyadu waa qaybta ilaahnimada naasuutiyadana qaybta dadnimada marka maadaama qeyb ilaahnimaba ku jirto uma baahnay la leeyahy isagu qeybku waa ogyahay wax walba waa ogyahay wax sheegid uma baahna laakiin isaga hadda nin sidaas qaabkaas yani waxyaabahaas wax u wada maahayne ama in la yidhaahdo waxaaba ka fiican nebiyullaahi ciisa xagga axkaamta towreed buu ku dhaqmi jiray marka kitaabkii axkaam badan watay ayuu soo qabsaday marka haada annaamuusu aladii nazla allaahu calaa muusaa yaa laytanii shallaytadayda fiihaa jadacan kuntu ahaadeena yacni maan ahaado fiihaa muddadaas dhexdeeda dacwada aad ku dhex jirto jadacan nin shaab oo dhallinyara maxaan ahaa waay laytanii shallaytadeeda e akuunu xayan ku nool maan ahaado id waqti yukrijuka ay ku bixinayaan qowmuka tolkaa ay ku bixin doonaan markay qabiilkaaga magaaladan kaa saari doonaan nin dhallinyaro maan ahaa maan noolaada markaas marka meeshaan faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi awamukhrijiyahum awamukhrijiya kuwa bixinaya ibixinaya miyaa hum iyagu kuwa ibixinaya awamukhrijuuya bay ahayd awamukhrijuuya waawda iyo ya-daa marka laysku idqaamay ya-dii marka in la shidaa qasab noqonayso awa mukhrijiya hum kuwa isaarayo i bixinaya miya iyaga magaaladan maiga bixinayaa nebigu waa la yaabay meeshaan marka abuushaama wuxuu yidhi fa fii hada daliilun calaa xubi ilwatan meeshaan marka wuxuu yidhi wuxuu daliil u yahay wadanka jacaylkiisa wa shiddati mufaaraqatihi cala annafsi wadankiisa qofka inuu faaruqo uu ka qaxo yacni dhibka ay leedahay iyo adeyga ay leedahay laga qaadanaya ayb maxaa yeelay maxaa yeelay wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayh ali wasalam intii hadalka loo waday markii intaan la yidhi waa lagu saari doonaa la yidhi horow ka yaabayba isla markiiba wuxuu yidhi ma iga bixinayaan magaaladeydii buu yidhi jacayl u qabo maca maa fii makkata min yacni fadaa'il xaramka uu ku yaallo oo yacni khayr badan ay leedahayna lala qabo taasuu marka tilmaamay binaftuna waa ku dhib qofku inuu meeshuu bartay iyo dhulkiisii iyo wixii uu yaqaanay iyo inuu ka qaxo uu ka cararo way dhibaysaa nafta waa la ogsoon yahay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalama waxauu yidhi wamukhrijiyahum qaala nacam buu yidhi hah way ku bixinayaan lam ya'ti rajulun qof lama imaanin hadda qadu hor bimidli maa kii oo kale ji'ta bihi aa la timid ilaa cuudiya waa lala collaytamaayo ayb qof adiga waxaa la timid oo kale la yimid hortaa ma jirin ilaa waa lala collaytamaayo xaqiiqda marka taas waa sidaas weeyaan marka adigana dadkaasaa ka mid tahay waa lagu saaraya walaqad kudibat rusulu min qablika fasabaruu calaa maa kudibuu wa uuduu xataa ataahum nasruna wa in yudriknii hadduu i haleelo yowmuka maalinkaagaas ansurka kuu gargaariya markaa nasran gargaar mu'asaran la xoojiyey gargaar yacnii la xoojiyey xeel dheer kuu gargaariya markaas adaan yacnii waqtigaas haddii waqtigii maalinkaasu hadduu isoo haleelayo oo aniga isoo gaaraayo waan kuu gargaari lahaa buu leeyahay uma markaa dabadeed lam yanshab ay lam yalbah maba nagaaninba waraqatu waraqa ma nagaanin ayb an tuufiya yanii waa xataa tuufiya intii lagaba oofsaday an tuufiya iyo xataa tuufiya intii laga oofsadayba maba nagaaninba waxyar kadib waaba dhintay wa fatara alwaxyu waxyigiina wou go-ay markaa oo waxyigii waxaa ku dhacay marka fatro yaa gashay xadiidkan marka badul waxyigii buu ka warramayaa isaga iyo tarjamadu waa mudaabaqa ka dhaxayso daahir iska ah ayb wax fara badan baana waxyigu uu ka sheegay qaala ibnu shihaabin ibnu shihaab waxa uu yidhi waakbaranii abuu salamatabuu salamata bnu cabdiraxmaan wuxuu ii sheegay abuu salama magaciisa leeraa kuni ahaan uu samaysan yahay magaciisana isagu sidaas weeyaan fuqahaa alfuqahaau sabcu ka mid ahaa isagana calaa qowlin aqwaasha marka kan toddobaad ku jirto mid ka mida weeyaan isaga nin aada u cilmi badanna waa ahaayo caaishana wax badan buu ka qaatay saxaabo fara badanna waa soo gaaray ibnu cabaasna isaga waa waxbuu ka qaadqaatay inkastoo ibnu cabaas uuna wax badan ka helin maxaa yeeley ibnu cabaas waa la doodi jiray masaa-isha caaisha iyo ibnu cabaas iyo ay isku khilaafsan yihiin weliba isagoo ibnu cabaas aada ula doodi jiray markii dambe waa ka shallaayi jiro wuxuu dhihi jiray waxaa ii fiicnaan lahayd inaanan la doodeen ibnu cabaas cilmi fara badanaan ka faa'iidaysan lahay qofka bani aadamka qofka mar walba la dooda ma jecla waxaa laga yaabaa marka inuu isleeyahay war intaad dawax u sheegto oo kula doodayaa kan kolleeya iska dhaaf waxba ha u sheegin inuu is yidhaahdaa laga yaabaa marka isaga markii dambe aada uga shallaay jiray ana jaabira bna cabdillaahi alansaariya qaala wa huwa yuxadisu isagoo ka sheekaynayo can fatrati alwaxyi waxyiga kala go-iisa isagoo ka sheekaynayo waxa uu yidhi faqaala fii xadiidihi xadiidkiisii wuxuu ku yidhi dhexdiisa baynaa ana amshii baynaa xilli ana aniga amshi aan soconayo id samictu sawtan cod ayaan maqlay min asamaa'i samada xaggeedaan ka maqlay cod farafactu basarii araggaygan kor u qaaday fa idaa almalaku waaba malagii alladii kii oo jaa'anii ii yimid bixraa qaaru xiraa iigu yimid jaalisun isagoo fadhiya fa idaa waab isaga oo waxaa ikediyey marka almalaku aladii jaa'anii malagii ii yimid bixraa iigu yimid jaalisun waaba isagoo fadhiyo calaa kursiyin kursi korkiisa ku fadhiya bayna asamaa'i waalardi samada iyo dhulka dhexdooda farucidtu waa la argagax geliyey minhu isaga yaa la iga argagax geliyey farajactu waan laabtay faqultu waxaan idhi zammiluunii iduduuba maxay buu ogaa hore faanzala allaahu tacaala ilaahay wuxuu soo dejiyey yaa ayuha almuddathiru midkan isduuduubayo qum istaag faandir dig howl weyn baa markaas rasuulka loo dhiibay sala allahu calayhi waaalih wasalam qum istaag faandir dig ilaa qowlihi laga gaaro waarujza fahjur sanamka iskaga hajur iskaga tag faxamiya alwaxyu waxyigii waa israacraacay waa xoogeystay watataabaca waa israacraacay faxamiya alwaxyu waxyigii waa xoogeystay watataabaca waana israacraacay markaa wixii ka dambeeyey uu israacraacay waxyigi fatradan marka waxyigu ou maqnaa ee uu go-ay yaa culamada qaar ibnu xajar wuxuu leeyahay meesha haddaad fiirisaan faa'idatun waqaca fii taariikhi axmed bni xambal can ashacbiyi ana muddata fatrati alwaxyi kaanat alaaa siniin wakhtigii iqra' iyo mudathir yani intii waxyiga uu kala go-naa saddex sanay ahayd wa bihi jazama bnu isxaaqna sidaasuu jasmiyey waxaka albayhaqiyu ana muddata aru'yaa kaanat sittata ashhur intii nebiga ru'yada uu arki jiray waxyigiisu ru'ya saadiqa ay ahayd wuxuu ahaa ana muddata ru'ya kaanat sittata ashhurin wacalaa hada faibtidaa'u nubuwati biru'ya ay ku bilaabatay waqaca min shahri mawlidihi bishii marka la dhalay dhacday wahuwa rabiicu lwal bacda ikmaalihi arbaciina sana wabtidaa'u waxyi lyaqdatina waqaca fii ramadaan wuxuu leeya waxyu ru'yaa horreeyey wuxuu bilowday isaga rabiiculawal bishii la dhalay afartan jir markuu ah lix bilood kadib ramadaankii la galay yaa waxyu lyaqda ayaa bilowdayoo tii iqra' loogu waxyooday lixa udhexaysa marka intaa walaysa almuraadu bifatrati alwaxyi almuqadarati bialaai siniina wahiya maa bayna nusuuli iqra' wayaa ayuha almudathir cadamu majii'i jibriil ilayhi bal ta'ahara nusuulu lqur'aani faqat jibriil waa u imaan jiray laakiin qur'aanka soo degiddiisii baa daahay xoogaa uma raajactu almanquula can ashacbiyi min taariikhi alimaam axmed wa lafduhu min dariiqi daawuuda bni abi hindin can ashacbiyi unzilat calayhi nubuwatu wahuwa bnu arbaciina sana marka faqurina binubuwati faqarana binubuwatihi israafiil alaaa siniin fakaana yucallimuhu alkalimata washaya walam yanzil calayhi alqur'aanu calaa lisaanihi yani muddada go-itaankan uu sheegayo qur-aankii baa markaas go-ay oo saddexdaas sano iqra iyo mudathir intii u dhexaysay waa ee malaa'igta u imaatinka ay u imaanaysay iyo jibriil inuu u imaan jiray iyo iyadu waa jirtaa buu leehay taabacahu cabdullaahi bnu yuusuf waxa uu yidhi taabacahu yaxya bnu bukayr waxaa mutaabaceeyey cabdullaahi bnu yuusuf mutaabacada fiiri marka taabacahu cabdullaahi bnu yuusuf wa abuu saalix ayb cabdullaahi bnu yuusuf iyo abuu saalix ayaa yaxya bnu bukayr mutaabaceeyeen ayb iyay ka mutaabaceeyeen marka can illeyl cabdullaahi bnu yuusuf abuu saalix iyo yaxya bnu bukayr ah isku dabaqa ah leyt ibnu sacdiyna ka warinaya sanadkii hore haddaa fiirisaan waxaa weeyaan shaykhu lbukhaari wuxuu aha yaxya bnu bukayr qaala xadaana leyt hadda marka mutaabacada waxaa helay waa yaxya bnu bukayr yaa mutaabic u noqday cabdullaahi bnu yuusuf atiniisi iyo abuu saalix kaatibu leyt iyay ka wada warinayeen saddexdooda can leyt leyt ibnu sacd wa taabacahu hilaalu bnu raddaadin can zuhriyi hilaal ibnu radaad iyo yaa siman marka awliyaa zuhri ka warinaya riwaayadii hore cuqayla ka warinaya cuqayl can ibni shihaab bay ahayd mutaabacadan dambena cuqayl baa helay hilaal iyo cuqayl baa waxay iskala warinayaan zuhri wa qaala yuunusu wa macmarun bawaadiruhu yuunus bnu yaziid ilayli iyo macmar bnu raashid iyagu waxay dhaheen meesha fu'aaduhu a bawaadiruhu sidaasay dhaheen bawaadirtuna waa hilibka u dhexeeya qoorta iyo garabka u dhexeeya meeshiisaas marka muruqaas uu ku yaalla ayaa boodboodaysa oo qofka markuu argagaxo dibaaxeynaysa yuunus iyo macmarna waxay la siman yihiin cuqayl ayagana kulligood ardayda zuhri qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abuu salamata tabuudakiyu alminqariyu abuu salamata tabuudaki alminqari rawaa can sigaari taabiciin ayuu ka wariyaa iyo shucba shucbana xadiid buu ka wariyey ayb wa kaana min buxuuri ilcilmi isaga bukhaari baa wax ka wariyey abu daawuud aad uga badsaday iyo inta kalena waasiday uga wariyeen walbaaquuna can rajulin canhu bukhaari abu daawuud laakiin toosay uga wariyeen muusa bn ismaaciil maata sanata alaain wa cishriina wamiateyn atabudaki marka waxaa la yidhahdaa tabudaki qofka aladii yabiicu riqaaba adajaaji wa qawaanisaha ninka markaa iibiyo geedaha la gelgeliyo digaaga iyo lagu xareeyo iyo waxaasoo iibi jira qofka iibiya tabudaki la yihahda qaala xadaanaa abu cawaana wahuwa alwadaaxu bnu cabdillaahi alyashkuri qaala xadaanaa muusa bnu abi caaishata qaala xadaanaa saciid bnu jubayr wahuwa abu muxamed oo yuqaalu abu cabdillaahi alasadi mowlaahum alkuufi qara'a alqur'aana cala bni cabaas wa qara'a calayhi abu camr bnu lcalaa ayaa ku akriyey isagahadaladiisa marka waxaa ka mid ah bay yidhaahdeen wamin kalaamihi annahu lamaa su'ila markii la weydiiyey maa calaamatu halaaki innaas dadka halaagooda maxaa calaamad u ah baa la weydiiyey saciid bnu jubayr markaasuu wuxuu yidhi qaala idaa dahaba culamaauhum hadday tagaan ibnu cabaas marka wuxuu ahaa markuu indhabeelay dad hadday u yimaadaan kuufo ama meelo fogfog ay uga yimaadaan si ay wax u su'aalaan wuxuu dhihi jiray tas'aluunii anaad i su'aalaysaan wafiikum ibnu ummi dahmaa yani ibnu ummi dahmaa isagaa laga wadaa saciid ibnu jubayra idinla jooga maanaa wax i su'aalaysaan buu dhihi can ibni cabaasin fii qowlihi tacaala laa tuxarik bihi lisaanaka hala dhaqdhaqaajinin laa tuxarik bihi hala dhaqdhaqaajinin lisaanaka carabkaaga litacjala bihi si aad markaa u boobto ood ula degdegto qaala waxa uu yidhi kaana rasuululaahi sala allahu caleyh ali wasalam nebigu waxa uu ahaa yucaaliju inuu ka helaayo min atanziili waxyiga shiddatan adayg buu ka helaayo wa kaana mimaa yuxariku shafatayhi wa kaana wuxuu ahaana mimaa yuxariku ay kaiiran maa yuxariku yacnii intuu dhaqdhaqaajinayo shafatayhi labadiisa bushimood intuu dhaqdhaqaajinayo inuu aad u dhaqdhaqaajinayo ayuu ahaa wa kaana wuxuu ahaa mimaa yuxariku kaiiran maa yuxariku intuu dhaqdhaqaajinayo inay badnayd shafatayhi labadiisa faruuriyood fa qaala bnu cabaas waxa uu yidhi fa ana uxarikuhumaa waan dhaqdhaqaajinayaa labadii faruuriyood lakum idinkaan idiin dhaqdhaqaajinayaa kamaa kaana rasuululahi sala allahu caleyh ali wasalam sida nebigu uu ahaa yuxarikuhumaa inuu u dhaqdhaqaajinayo wa qaala saciidun waxa uu yidhi ana uxarikuhumaa ina waan dhaqdhaqaajinayaa kamaa ra'aytu ibna cabaasin yuxarikuhumaa saan arkay inuu ibnu cabaas u dhaqdhaqaajinayo faxaraka shafatayhi buu dhaqdhaqaajiyey fa anzala allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih ina calaynaa innaga dusheenna jamcahu ururintiisa ah wa qur'aanahu iyo akhrintiisa yacnii inaad akhriso iyo inaan qalbigaaga ku ururinno annagaa isa saarnay waxba ha degdegin marka qaala jamcahu laka ururin aan kuu ururinno fii sadrika laabtaada dhexdeeda aan kugu ururinno wa qur'aanahuna wa taqra'ahu aada akhrisid markaa taas annagaa isa saarnay ee waxba ha degdegin ha isdhibin fa idaa qara'naa haddaanu akhrinno hu qur'aankii fattabic raac qur'aanahu akhriskiisii raac qaala fastamic qaala waxa uu yidhi fastamic lahu kelmadda marka aayadda faidaa qara'naahu fattabic qur'aanahu mufasira fastamic lahu dhegayso wa ansid u dheg raarici uma ina calaynaa inaga dusheenna waxaa ah bayaanahu caddayntiisa ay uma ina calaynaa inaga dusheenna an taqra'ahu inaa akhrisid inagayna saarantaha marka fakaana rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa bacda daalika kaagaas ka gadaale idaa ataahu jibriilu jibriil haddii uu u yimaado istamaca waa iska dhegaysanaya faida indalaqa jibriilu jibriil haddii uu tago qara'ahu nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebiga akrinaayey kamaa qara'ahu sidii jibriil uu u akriyeyoo kale marka waa loo ilaahay baa u kafaalo qaaday idiga marka iska dhegaysaa le dhegaysiga ku dadaala waa dhegaysan jira kadib waxyiga markaa nebigu waa dareerin jiray qur-aankii marka uu akhrin jiray xadiidkanna marka badul waxyiga waa ku saabsan yahe waxyiguu calaaqa la leeyahayo shiddo iyo adayg inuu nebiga kala kulmi jiray waxyigii haddana in loo xifdinayana in loo sheegay yaa xadiidku marka uu tilmaamaya ayb qaala xadaanaa cabdaanu cabdaan huwa cabdullaahi bni cuhmaan abu cabdiraxmaan cabdaan marka waa naanayskiisa naanaystaas waxay ugu baxday laqabka iyo isimkaba cabdi ayaa ku wada jira yacnii waxaan ujeedaa kunyada iyo isimka isimkii magaciisu waa cabdullaahi kunyadiisu waa abu cabdiraxmaan marka labadaba cabdi cabdi baa ku jira cabdaana marka la dhihi jira cabdullaahi bni cuhmaan muxadisu maru abu cabdiraxmaan shucba iyo ayuu wax ka maqlay ciraaq iyo khuraasaan iyo xijaaz iyo meelo badanna waa tegey isaga bukhaari baa wax badan ka wariyey ayb imaam axmed waxa uu yidhi maa baqiya ayb maa baqiya ila alrixlatu ilaa cabdaan bikhuraasaan wax kale ma harin buu yidhi ilaa cabdaan in loo rixlaysta maahane oo khuraasaan loogu rixlaysto saas imaam axmed baa saas isagayb qaala marka cabdaanna waxaa u bixiyaa layidhi cabdullaahi ibn mubaarak laftirkiisa wuxuu dhintay laba boqol iyo labaatan iyo kowdii qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak cabdullaahi bn mubaarak almarwasi weyaan waa ninka marka aada loo ammaanay oo imaam alxaafid ibnu xajar uu yidhi waxaa lagu ururiyey ama ku kulantay yacnii khisaalu lkhayri kulluhaa khayrka qaybihiisao dhan ayaa ku kulmeen cabdullaahi bnu lmubaarak oo nin karti badanoo acmaashii iyo daacaadkii nooc walbo ay tahay nin u karti badan ayuu ahaa hadday noqon lahayd cilmi barashadiis cilmi faafintiis sadaqa hadday noqon lahayd jihaad hadday noqon lahayd hadday noqon lahayd xaj iyo acmaal manaasigta waxyaabaha ku saabsan marka khayrkiisu aad buu u fara badnaa qaala akhbaranaa yuunus wahuwa bnu yaziid alayliyu can izuhriyi xaa xaa marka waa taxwiilu sanad marka xaadaas xaa ahaan umbaa loo akhriya xaa umbaa layska dhahaya marka xaa marka la sheego siiqatu adaaga dambe waa in waaw lagu daro waawlcadaf xaa waxadaanaa baa laleeyahay waxadaanaa bishir bnu muxamed qaala akhbaranaa cabdullaahi sanadka marka labada sanad xaggee isaga soo dhacayaan cabdullaahi bn mubaarak qaala akhbaranaa yuunus wa macmarun macmar bnu raashid abuu curwa can izuhriyi naxwahu qaal abaranii cubaydlaahi bnu cabdilaahi bn qaala akhbaranii cubaydullaahi bni cabdillaahi can ibni cabbaasin qaal kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa ajwad annaasi dadka kan ugu deeqda badan ayuu ahaa wa kaana ajwadu maa yakuunu wa kaana ajwadu akwaanihi maada marka waa masderiye waay wa kaana ajwadu akwaanihi yacnii ahaanshiyihiisa uu deeqda badan yahay markuu ahaanshiyihiisa ama wakhtiyadiisa wakhtigu ugu deeqda badan yahay fii ramadaan ramadaan dhexdiisay ahayd wa kaana ajwadu akwaanihi fii ramadaan yacnii ma inta uu jiro markuu ugu deeqda badan yahayna fii ramadaana ramadaan dhexdiisuu ahaa xiina markii yalqaahu jibriilu ou la kulmaayo markuu jibriil la kulmaayo ayb waxaa laga qaadanaa bay dhaheen marka qofku markuu dadka ahlulfadliga ahlulkhayrka iyo ama daacaad uu qaabilaayo inuu intaa marka wax sii sadaqaysto ama uu yacnii macaasidana uu iska dhowro iska dhaqo oo wixii towbo iyo u baahanna uu towbo ula yimaado wixii kalena marka uu ugu sadaqa iyo wax lamida marka uu sii bixiyo si waxa uu qaadan doono ama khayrka uu usii socdo si fiican uu ugu waalayo wa kaana yalqaahu wuxuu ahaa inuu la kulmaayo fii kulli leylatin habeen kasto oo min ramadaana ramadaan ah fa yudaarisuhu lqur'aana qur-aankii buu markaa la daraaseynaya qur-aankii bay isla daraaseynayen marna jibriila akrinaaye nebigu waa dhegeysana marna nebiga akrinaayo waa dhegeysanaya jibriil fala rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulka ajwadu bilkhayri khayrka mid kala degdegis badan ayuu ahaa min arriixi almursalati dabaysha la diray dabaysha la diray ee roobka lala diray khayrka ay wadato nebigaa ka degdeg badnaay fala rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulkii ajwadu bilkhayri khayrka mid uga degdeg badan ayuu ahaa min arriixi almursalati dabaysha la diray oo khayrka loola diray marka fa yudaarisuhu alqur'aanu meeshaas ibnu xajar wuxuu yidhi qiila alxikmatu fiihi ana mudaarasata alqur'aani tujadidu lahu alcahda bimasiidi hina nafsi mar allaale marka waxbuu bixinaa rasuulka sal l l slam mar allaala markii qur-aan uu helo oo ay isla akhriyaan isagii jibriil hiina nafsi buu helaa nafsadiisii marka deeqtoonaansho nafsadeed ayuu helayaa marka haninimadaas marka qalbigiisa gelaysana sababuljuud waay deeqda sababteedaba mar allaala markuu qur-aankii nebiga jibriil ou la akhriyo waxaa gelaysa marka hina nafsi buu helayaa hina nafsigaas waxay dhaxal siinaya marka inuu waxbixiyo iyo deeq fara badan bay dhaxal siinaysaa wljuudu fi sharci juudkana sharciga waxaa lagu yihahda icdaau maa yenbagii liman yenbagii aljuud waxaa la yidhaahdaa wax habboon shayga habboon in la bixiyo qof ku habboonna la siiyo wahuwa acamu min asadaqati marka sadaqada waa ka caamsan yahay deeq marka la yidhaahdo maal keliya maaha way ka caamsan tahay marka maal bis maahane cilmigii oo lagu deeqo maalkii oo lagu deeqo naftii oo la bixiyo oo lagu deeqo waxaasoo dhan baa soo gelaya iyo wejigii oo lagu deeqo qofkii laga caawiyo oo yani aad u shafeecdo wa aydan fa ramadaanu mowsimu lkhayraat ramadaanku waa khayraadka waqtigiisa lianna nicama allaahi calaa cibaadihi fiihi zaa'idatun calaa gayrihi nicmooyinka alleh addoommadiisa uu ku galladaysanayo way ka badan tahay waqtiyada kale fakaana nabiyu sala allahu calayh ali wasalama yu'hiru mutaabacata sunnati illaahi fii cibaadihi markaa nebiguna wuxuu dooranayay sunnada alle subxaana watacaala raacideeda ee addoommadiisa siduu isagaba ramadaanka ugu badiyo ayaa nebigana gacantiisa oo ugu badi jiray ramadaanka markay tahay meeshaa marka fala rasuululahi sala allahu calayh ali wasalam ahna wuxuu ka bixiyey waqaala anawawiyu fi lxadiidi fawaa'idu baa ku jirta buu yidhi minha alxafu cala aljuud deeqda oo laysku booriyey fii kulli waqtin wa minha aziyaadatu fii ramadaan wa cinda alijtimaaci biahli salaax dadka ahlu salaaxa marka lala kulmaayo iyo ramadaanka dhexdiisa in la badiyo wa fiihi ziyaaratu sulaxaa dadka wan wanaagsan oo la booqdo wa ahli lkhayr wa ziyaaratu ahli lkhayr wa takraaru dalika ida kaana almazuulu laa yakrahuhu in la badiyo weliba lagu noqnoqdo hadduusan dhibsanaynin qofka la ziyaaranayo waistixbaabu alikhaari min alqiraa'ati fii ramadaan qiraa'ada ramadaan in la badiyo ayb wa kownuhaa afdala min saa'iri aladkaar qiraa'ada waqtiga ramadaanka inay adkaarta kale ka fadli badan tahay id low kaana dikru afdala aw musaawiyan lafacalaahu haddii ramadaan dikri kale uu fadli badnaa lahay nebigii jibriila samay lahayo iyaga marka qur-aanka waxay u doorteenaa meesha ku jira fawaa-idaasaa marka uu ka bixiyey xadiidkuna marka waxyigu iyuu ka hadlayaa yuu ku saabsan yahay maadaama qur-aankii uu waxyigii yahay jibriilna waxyigii isaga uu la soo degaayey meeshaa marka ramadaankii in waxyigaas marka inay cusboonaysiinayeen oo isku akrinayeen